bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka caalamka ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo subaxnimadani xadda aad kala dhegaysanaysaan qodobada haddii allah awoodda leh raalle ka noqdo aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa gargaar caafimaad oo dheeri ah gaarsiinaysa gobollada dalka si loola tacaalo xakamaynta cudurka coronavirus taliyaha ciidanka xoogga dalka oo habeenkii xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalku aanay wax lug ah ku lahayn dhacdadii ka dhacday ama lagu laayay dadka shacabka deegaanka gololey ee gobolka shabeellada dhexe guddoomiye hore ee degmada buloburde ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in uu isku arkay calaamadaha cudurka koronafirus isagoo ugu baaqay bulshada degmadaasi in ay aad uga taxadiraan halista cudurka dhallinyarada degmada xudur ee gobolka bakool waxa ay bilaabeen barnaamij ku dalxiis dalkaaga ah iyo deegaanada iyaga oo soo bandhigaya quruxda degmada xudur ee gobolka bakool akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah mudaharaadyada ka dhacaya gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa sii xoogaystay iyada oo duqa magaalada minneabolis uu sheegayo in dibadbaxyadu ay xasuusinayaan dhacdooyinkii magaalada baqhdaad ee dalka ciraaq
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
hagaag dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan waa subax axada taariikhduna waa kow iyo soddonka bisha shanaad ee mey sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa gargaar caafimaad gaarsiinaysa gobollada dalka si loola tacaalo xakamaynta cudurka koronafirus iyadoo aanay ahayn markii ugu horraysay oo dhowr jeer oo hore ay wasaaraddu gaarsiisay adeegyo caafimaad gobollada shirka joogtada ah ee guddiga qaran ee xakamaynta safmarka covid sagaal iyo toban oo uu guddoomiyo ra-iisul wasaaraha dalku mudane xasan cali khayre ayaa lagu go'aamiyey in gargaar caafimaad oo dheeraad ah si deg deg ah loola gaaro gobollada dalka si loo badbaadiyo dadka uu cudurku soo ridanayo loona xakameeyo faafitaanka cudurka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalku aysan wax lug ah ku lahayn dhacdadii dadka lagu laayay ee ka dhacday deegaanka gololey ee gobolka shabeellada dhexe oo hoostaga degmada balcad genaraal waa genaraal odawaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in xoogga dalka soomaaliyeed aysan wax lug ah ku lahayn dhacdadaasi dadka lagu laayay ee ka dhacday deegaankaasi gololey ee gobolka shabeellada dhexe waxa uu sheegay taliyo odawaa in markaasi ciidanka xoogga dalku ay wadaan baaritaan howlgalna markaa uu barbar socdo oo lagu soo qabanayo ama lagu ogaanayo cidda ka dambaysay falka waxashnimada dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay cambaaraysay falka lagu dilay howlwadeennada caafimaadka ee ka howlgelayay xarunta caafimaad ee ku taalla deegaanka gololey ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo lagu dilay siddeed dhaqaatiir ah oo markaasi aan waxba galabsan guddoomiye hore ee degmada buloburde ee gobolka hiiraan ayaa sheegay inuu isku arkay calaamadaha cudurka koronafirus waxaana uu bulshada degmadaasi ugu baaqay in ay ka feejignaadaan khatarta cudurku leeyahay sakariya cali raage ayaa faahfaahinta ka soo diray buloburde duqii hore ee degmada buulaburde maxamed fiidow cawaale gorgolshe oo sheegay inuu isku arkay astaamihii cudurka koronafirus ama covid sagaal iyo toban isagoona sheegay inuu isku karantiilay gurigiisa ilaa iyo afar iyo toban maalin uuna hadda uu kasoo bogsaday waxaana uu dadka reer buulaburde ugu baaqay in aysan dhayalsan cudurkani halista ah ee aysan dadka la dhex qaadin ay guryahooda isku karantiilaan horta aniga waa magacaygu waa maxamed fiidow cawaale gorgolshe duqii hore magaalada buulaburde cudurkan coronafiruska astaamihiisii markii koobaad oon isku arko astaamihii wasaaradda caafimaadka aan qalabka warbaahinta aan ka dhagays markaan isku arkay muddo afar iyo toban casho ah Ee, maadaama aan nin mas-uul ahoo mas-uuliyad soo maray aan ahay si iskeey ayaan isku karantiilay alxamdulilaahi ilaahay waa iga bogsiiyey dadka kale ee reer buulo burdane een, waxaan ugu baaqaa inay sidoo kale ayaguna iskarantiilaan Een, anigu shaksi ahaan ilaahay aa ii yasiray Een, een, calaamadda ugu horaysa oon aan ku arkay urkii dhammaa iga tegay alxamdulilah hadda waa ii soo laabtay hadda wax waa urinaa waa fiicanahay xumadna waa isku arkay cudurku markuu dadka uu ku dhaca een, malaariyada xataa dadka waa u kala yasiran tahay qofna dhulkay dhigtaa aad ayuu ugu liitaa qofna kaniiniga hore ama magciisiiga ugu horaysa xumadda ugu horaysa markuu qabto ayuu ka bogsoodaa aniga ilaahay waa ii yasiray shakhsiyan mas-uuliyadi ahaan ayaan isku karaantiilay dadka reer buulo burdane waxaan ayagana leeyahay intoo kaleeta inay isku karaantiilaan ee, dadkuna yayna ka xishoonin cudurka ayagoo qaba dadka yayna la dhex qaadin ha iskaraantiilaan askari cali raage warbaahinta qaranka buulo burde
dhalinyarada degmada xudur ee gobolka bokool ayaa bilaabay barnaamij ku dalxiis dalkaaga iyo deegaankaaga oo ay soo bandhigayaan quruxda degmada xudur ee gobolkaasi waxaa warbixin uu arrintaa ugu kuurgalayo nooga soo diyaariyey maxamed xasan cabdiraxmaan wariyaha warbaahinta qaranka dhallinyaro badan oo ku haminaysay dhoof iyo inay tahriibaan ayaa bilaabay ka qayb qaadashada horumarka dalka iyo inay soo bandhigaan bilicda deegaankooda kulankan oo ay soo abaabuleen aqoon-yahanada degmada xudur waxaa lagu soo bandhigay cuntooyinka gobolka bakool caanka ku yahay qudaarta noocyadeeda kala duwan oo lagu beero xaafadda buulow iyo aqabyo hidaha iyo dhaqanka aanu gaarka u leenahay waxaa kasoo qaybgalay maamulka degmada xudur dhallinyaro lagu casuumay oo ka kala socday xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada xudur iyo dhallinyaro qurbo joog ah dhammaan waxay ku riyaaqayeen fursadaha la siiyey dhallinyaro ku faraxsan barnaamijka ku dalxiis deegaankaaga aadna ula dhacay quruxda goobta lagu casuumay ayaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed la wadaagay farxadooda Ee, maasha allah geeka mayba kumid tahay dadka geeka ku qayb gali ku dalxiis dalkaaga hooyo maasha allah mayba hay barnaamij eedan qurux badan dadka abaabulin eedan kama naqe may kale eedan ka baaqay intii dadka dibijee kama qon dalciyo ku faa'iidaystaan waana maalgaladan waana ha ku qayb galan sidee lufada ayaan baashalnay alxamdulilah ilaahay nimcadiisa ka baashalnay ilaahay naxariistiisa ka ka raaxaysanay marka unoo joogigaynu isku deganyi mageli balaan lamba gooni gooni an fadhiyna daangadayna bunkayna wal una noo mognayna an lahayna eed eedna an- an damaashaadnay barnaamijka ku dalxiis dalkaaga iyo deegaanka eed iyo eed aan ka faraxsano barnaamij eed iyo eed aan qurux badano aan walaacahay dadkaa ku qayb galay waan eed iyo eed aan ka farxi eed iyo eed aan ka damaashaaday insha allah intii hore lan sii wado rajeeyo geeg wala baroognay bee- mid ka mid ah beero dalxiiska ee degmada xudur ee beeraha buulow Ee, runtii inta geeg kamid baa ka aagnay cunto dhaqameed tayla sheedan oo lagu kahda meela raayusan oo shala duwan En, eh, runtii wal eedlin hala kore ma ee wal eedan faylo inaa dalka koyto oo xudur oo geeg sagaaran dad badan ma ka alayana oo af Yurub jooga in Yurub leem ana green ata magaar ata hadda meelo xudur roogan degmada xudur yar roogna en eh, xaafada buulow beerta raaxada ama dalxiiska waa barnaamijkana ku dalxiis dalkaaga deegaankaaga waaye marka eh, runtii waxyaabaha farqiga la waliba ah geedkan hadda hadda sankan saarta caraftiisa waa carafe inta hadda maadhaan wala dareemasa geedaha tirada badan oo yurubka yaalo agaarka eh geeda carafow ma eh waa dhul nabaad guuri inta badan eh, soo dhad badan yihiin laakiin caraf ma leh degmada xudur ee xarunta gobolka bakool oo higsanayso horumaro dhinacyo badan leh hirgelinta dhismayaal indhaha soo jiidanaya iyo goobooyin kale oo lagu dalxiiso xilligan magaalada xudur waxaa dib ugu soo laabanaya dhallinyaro wax kusoo baratay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa dhallinyaradii soo abaabushay barnaamijkan loogu magacdaray ku dalxiis deegaankaaga ayaa sheegay inay hadafkoodu ahaa in dhallinyarada ay tusaan quruxda deegaankooda geek weyrogneha barnaamijka dalxiis dalka iyo deegaanka iyo oo una qabanqaabayaal ha kahayni waana hadii arini een eed dhalinyaro badan una inti madiin un bandhagniyoonin iyo cajiibin eed aan kama hatinin unin fikrida taytin oo koyti madiin oo koyti dadaan jeedini dadkiinun jeedinin iyo cajiibin kunjeerana ma hatinin deegaankii ka adi ban waana ha bandha ka korto waana adi hoos giri korto reer bakool gaar ahaan reer hudur weyn surugna inti deegankii kayna banaanka hadhagna naan alalankii banaanka jaran weyn sheegana inti deegankii shay dalxiis lan kooyo koro maantan koynay barnaamijka ka dalxiis dalka iyo deegaanka leero untan koyne oon ujeediyey hayti un haan abaabulni intii dhallinyaro inayd sheegna oo inaydka sheegna intiyo deegaanka iyo bilicda iyo wax soo saarka habandha kan oo waana lakawada oo meel eraayis laiskulwada sheekaysada barnaamijka sageeka intan koyne muhiimadda inu kulenan mayb waaha intii dhallinyarada isdhexgalta uu biyan hayti intii baa ku qiib galin eedyadan kama hasanin geeka may bantinaysa koynay damaashaadka iyo ku dalxiis dalkaaga oo taasoo oo laha kabandhakii dhallinyaro badan oo marka hore iyo aaminsanaan in dalka laka dalxiiso kor laakiinse una mar walba diyaaran ana unan teegayna dalka quruxisintuna habandhakna aas gabdhaha xudur ahaan hoobuneena mayba aaminsanaanti dalka kaykaana meel ku qurux badan untin jarna runtii mar walbana mayba unan teegayna musikala una hogaan anaha dalka kaykaayna quruxis habandhakna gudoomiyaha xafiiska maaliyadda ee maamulka degmada xudur aadan cabdi abaarey oo kasoo qayb galay bandhiga ku dalxiis deegaankaaga ayaa uga mahadceliyey dhallinyaradii abaabulkan samaysay aan ka faraxsana geeka inaan ku qayb gala barnaamijka dhallinyaradan ka magadartay deegaankiika iyo dalka kiika dadareeran koy ama ka dalxiis wal eed muhiiman aw inii la kooye dabcan magaalada maamul shee ku mid aha nasiib wanaag maynin naga tahi meelo badan uuna dadkaha ka jiido korna waan anka weero korna inuuna lena dhallinyarada barnaamijkaas xaagaas inti waan dhulku bilcdiis habiidi maylana eedaan mahasantin hiddii dhaqan fayle inta lahaa ka bandhiki marka dadka dibadda jara ama beledee kale jara maylanaha dalka kiikaa dadareer hanka bah marka hoba dalka kiikaa dadareer adan kooyta may aragaas hemeelowun iyo meel badan suurad kusii leh marka beerto may kumid ataa beero magaalada kiyaala dabcan beero badano kusii suurad badan la hela marka waqto roobaad iyadoo laka jara ini lakawaali eedaan faylahada fadhi bilicda la araga laakiin nasiib wanaag walwalba waqti joolayin dhallinyaradii hagaasintay maylaha eedaan maasantin dhallinyaradii isugu yimid beertan oo ay ku dalxiisayeen ayaa waqti fiican kusoo wada qaatay waxaana damaashaadkooda ka mid ahaa sawir oo ay isaga qaadayeen gudaha beerta maxamed xasan cabdiraxmaan raadiyahay telefishanka qaranka magaalada xudur
jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada toronto gaar ahaan xaafadda digson ayaa weydiisay dowladda waddankaasi in aan laga furin xaafaddooda dukaan lagu iibiyo xashiishka oo la qorshaynayay maalmihii dambe in halkaa laga hirgeliyo waxaana ay ku ducoonayaan in xaafadda markaasi dukaankaasi uu dhibaato weyn ku soo kordhin doono maadaama xaafado hore laga soo diiday furitaankiisa faahfaahintani waxaa ka soo diray gobolka ontario dalka kanada wariyaha warbaahinta qaranka muxiudiin jaamac muuse
sidii markii horeba aan idiin sheegay warbixinta idinka siiyey dukaankan iga dambeeya oo tabeelihiisu weli uu ku qoran yahay maytay con laundry oo ahayd meel marka hore labandaayo ahayd balse hadda la qorsheynayo in laga furo dukaan in lagu iibiyo xashiishka kuna yaalla magaaladan toronto gaar ahaan xaafadda digson oo ay soomaalidu degan tahay waxaa jirta in dadka soomaaliyeed dhammaantood arrintani ay u baraarugeen guddiga dhallinyarada iyo guddiga culamaa udiinka ee magaaladan toronto ay hogaaminayaan masaajidka khaalid bin weliid odayaashooda ayaa runtii arrintani u guntaday iyo dadka degan xaafadan digson in aan haba yaraatay dukaankan laga furin xaafadan digson iyagoo ilaa iyo haatan araaji aad u fara badan qabtay una gudbiyey guddiga u qaabilsan khamriga iyo khamaarka ee gobolka ontario ee la yidhaahdo alcohol and gaming commission haddaba arrintaasi warbixin sidaan uga helno ayaan waxaan la kulmay cabdulaahi wool oo horay warbixin gaaban idiin siiyey oo runtii haddana ka warrami doona meesha dadka soomaaliyeed iyo gaar ahaan araajidii la qoranayay ee lagu diidayey in dukaankan iga dambeeya in ku yaalla magaaladan toronto laga furo halkan isagoo iibin doona xashiish haddii ay dhacdo in xashiishkani dukaankan iibinaya halkan laga furo in halkani sidaan horeyba idinkugu sheegay ay hoy u noqon doonto dadka dembiilayaasha ah dadka derbijiifka ah haweenka jirkooda ka ganacsada iyo tuugadaba si haddaba arrintaasi looga diyaargaroobo soomaalidu diyaargarow intee la eg ayay u gashay in dukaankani aan laga furin xaafadda digson ee lagu iibinayo xashiishka
muxudiin aad baan kaaga mahad celinayaa sida wadaninimadaha oo ugu danaadayso bulshada soomaaliyeed oo aad ka dhalatay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa dadaalkaas waxaan kuu sheegayaa warbixinta aan kaa siinayaa dadaalkii aan qabannay inkastoo wakhtiga uu nagu yaraa waxaan hadda samaynay tallaabooyin cadcad oo looga hortagayo sidii looga furi lahaa dukaan halkan daraagga lagu gado waxaa ka mid ah oo ugu horreeya bitishan ayaan diyaarinay oo online-ka soomaali badan ay ku direen isagoo qoraal ahna waxaa soo diyaariyey khaalid bin weliid gaar ahaan imaam abuukar iyo imaam sheekh saciid iyo imaam abuukar ayaa diyaariyey oo khaalid bin weliid ayaa waxaa soo diyaariyey bitishinadii oo qoraal ah ayay soo diyaariyeen waxaa marka waxaa la diray bitishinna aad u fara badan ayaa loo diray qoladii alcohol aan gamingka loo diray waxaan rajaynaynaa inay tixgeliyaan waxaan kaloo la xiriirnay ganacsatada ugu waaweyn oo moolkan hadda aan ka hadla- aan ka hadlayo degan gaar ahaan td-ga gas stationka qoladan cash moneyga ee, Shop- shoppers drug martiga iyo mcdonaldka waxaan u sheegnay emailan u dirnay haddii meeshan dukaan daraaga laga furo in criminals oo dhan ay imaanayaan meesha oo khatar ay ku jiraan shaqaalahooda iyo lacagtooda inay khatar ku jiraan oo qolooyinkan ee, daraaga ka bicmushtara oo criminalka ah lacag inay ka dhici karaan bangiga qoladan cash mariga gas stationka kulli tallaabada labaad waa taasay noo ahayd tallaabada saddexaad waxaan qaadnay oo ugu muhiimsan siyaasiyiinta meesha oo sitiga iyo kuwa gobolka iyo kuwa federaalka intaba waa la xiriirnay liberal ha noqdeen ama conservative ha noqdeen waxaan u sheegnay dhibaatada nooga imaan karta meeshan saddexdaas tillaabaan qaadnay tillaabada ugu dambaysa waxaan qabsanaynaa lawyer oo annaga naga difaaca haddii oo nala tixgelin waayo bitishinka iyo dadaalka aan qo- samayn
halkaa warkaa kala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadkii gudaha ayaad dhegaysanayseen bal markaana qodobka warka dibadda iyadoo ay sii xoogaysanayaan banaanbaxyada looga soo horjeedo fal dhowaan ka dhacay gobolka minnesota oo lagu dilay ruux madow ah ayaa duqa magaalada minneabolis waxa uu sheegay in banaanbaxyadaasi haatan ay soo xasuusinayaan dhacdooyin murugo leh oo ka dhacay magaalada baqdaad duufaano dibadbaxyo ah ayaa weli ka soconaya magaalooyin iyo gobollo kala duwan oo ka tirsan dalka maraykanka waxaana ay galeen maalintii shanaad banaanbaxyadani ka dhashay dilkii georgian floyd oo ahaa nin madow ah oo askari caddaan ahi oo booliiska ka tirsan uu si ulakac ah ugu dilay gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaa dhacay khasaare iyo bililoqo aad u fara badan oo lagula kacayo goobo ganacsi oo ku yaala dalkaasi goobaha banaanbaxyadu ay ka dhacayaan duqa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa dalbaday ciidamo dheeraad oo militariga ka tirsan si markaa xaaladdu ay wax looga qabto maadaama ay haatan faraha ka baxday barasaabka gobolkaasi waa magaalada minneabolis ayaa sidoo kale sheegay in waxa haatan ka dhacaya magaalada minneabolis ay soo xasuusiyeen dhacdooyinkii baqdaad ka dhacay kol hore ilaa soddon magaalo oo ka mid ah dalkaasi maraykanka ayay haatan mudaharadayaashu ku sii faafeen iyadoo oo markaa xaaladdu ay u muuqato mid aad uga daran ama markaasi sidii la filayay ka xooggan los angeles ayaa lagu soo warramay markaasi in gawaari boliisku leeyahay ay banaanbaxayaashu dabqabadsiiyeen madaxweynaha waddanka maraykanka donald j trump ayaa xaaladdan ka taagan maraykanka ku eedeeyey kooxda isku abaabulay dhac iyo bililoqo oo ay markaa dabada ka riixayaan kooxaha ay siyaasaddoodu tahay bidixda fog dhowaan ayay ahayd markii ah, ruux madow ah saraakiil waa askar ka tirsan ciidanka biiska ee dalka maraykanku ay kaamiradu qabatay iyaga oo markaasi si arxandarra ah ugu dilaya ah, gobolka minnesota ee dalka maraykanka inkastoo duqa gobolkaasi uu sheegay in shaqada laga eriyey askartaasi baaritaanna ay ku samayn doonaan sababta ka dambeysay dilka georgian floyd waa hagaag dhegaystayaal warka subaxnimo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya inta ayuu ku idil yahay aad baad nagu mahadsantihiin la socodka warka ciddii uu sheegay waxay dib ugu heli kartaa websaytka raadiyaha ee radio muqdisho dhodnet hadba waxa soo kordhana waxaad kula doo- kula socon doontaan ama wararka nagu soo kordha wararka yaga xiga ee ugu soo horeeya warka kow iyo tobanka barqanimo aanan ku wareejiyo xiriiryaheena cabdikariin ogeysiis mahadsaned axmed cali kahye oo warka caalamka ee saaka radio muqdisho oo axada taariikhduna ay tahay kow iyo toban- kow iyo soddonka bisha may laba kun iyo labaatanka inuu akhrinayay